haatana kusoo dhowaada xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali daaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal qoys markii la yidhaahdo soomaalidii reermiyiga ahayd ninka ayaa madax u ahaa mid jira oo jooga si uu ku noqdona waxaa lagaba maarmaan u ahayd inuu helo haweenay dhabeel ah reer ku filan ah xilkas ahoo xagxagsan howlaha qeexan ee ay bulshadu ku qaybisana ka soo dhalaali karta sidaas awgeed inta aan midnaba meher ugu dhicin haweenayda tilmaamahaasi leh ayaa barbaarku sida baari xoolaad meel walba uga raadin jiray toddobaado ama bil idil ayuu reerahooda ka baadi jirayoo mararka qaarkood iskinkii uu ciidanka u ahaa ku baylihin jiray habeenna idil ayuu sida awrbanjooga cidla ciilsira ku dubjiri jiray iyada oo kasha iyo laabtiisuba ay jiraan degaan fogaan badan oo gabadh wanaagsan loogu farmuuqay marka la isweydiiyo oo tolow hebel xaggee buu jiraa ay degmadu ishaybisana mid ka warqaba ayaa wuxuu odhan jiray in dhawaanaba lama arago wuu naaga doontay ama wuu haasaawo tegey heliya ama baadigafyaaba inantii loo maleeyo inay jabano kabto noqon doonto ayuu nin waliba ku taami jirayoo tamadin jiray maxay haddaba ahaayeen dabeecadihii iyo tilmaamihii reermiyiga soomaalida la xumaa oo gabadha lagu xanto amaba lagu arko ay kaga maagi jireen su-aashaa jawaabteedu dadaal badan inoogama baahna maxaa yeelay dhowr nin oo gebi jiray ayaa gabayo ay tiriyeen dabeecadahaa ku soo koobay kuwaasoo ama ay ka dhab ahaydoo markaas naagadoon ahaa ama ka dhab ma ahayne ku dhagahadlaayey dhalinyaro habeen gudkoodu batay oo xigaal ama ood wadaag ay miduun ahaayeen gabayada caynkaasa inta yar ee naga soo gaadhay waxaa marahayga ugu da'weyn wuxuu tiriyey gabyaa waagiisii aad u caanbaxay oo faarax xasan cali la oran jiray faarax afcadna lagu naanaysi jiray wuxuu ahaa bartamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad gabyaa degaanka ximanood ka sheeganaa oo maansada looga dambeeyey isla markaasna ahaa colwadeen ammaanduulo ah oo kalba duulaanka reerahooda ka baxaaya isagu uu halyeelaha u qaban jiray faarax oo markaa oday ah reer iyo carruurna leh ayaa tix gaaban oo ay weliyayaashu nagu soo simeen wuxuu ku taxay dumarka kuwa inuu guursado aanu doonayn isaga oo carabka ku dhufanaya tilmaamaha ay leeyihiin ee tu walba uu ku nacaayo tixdaas oo halkudhegeedu yahay waa ka buubsanahay wuxuu u horraysiiyey laba meeliso dhalanka oogada ku saabsan laba meelisoo si dadban uu ugu ammaanayo gabadh uu dhalay oo baydan afcad la odhan jiray wuxuu dhaliilayaa hablaha aan lahayn itaalka ay inantiisu leedahay oo markay ishu ku dhacdo aan sideeda oo kale laanqaysaraana loo malayn isaga oo diidan baxaaliga baydan gabadha aan lahayn guurkeeda ayuu tixda ugu furfurtay sida gabadha baydana midaan bogan itaalkeeda aan laan basiiruu ekayn waa ka buugsanahay gabayga intiisa badan wuxuu faarax ku tilmaamayaa haweenka aan waxba dhaqaalayn ee raggooda iyo hantida reerkaba u daran dhowr tusaale ayuu inaga siinayaa haweenka caynkaasa kuwaasoo guurkooda uu isaga digayo waxaa ka mid ah kabaha oo waayihiisii aad qaali u ahaa midda markuu iska bixiyo aan danayn aqalkana aan soo gelin dabadeed subaxdii markuu doono inuu ilado oo heblaay kabihii iikan ku yidhaahdana ku jawaabta oo iima muuqdaani meeye waxaanba u malayn in dawaco gaajaysani ay xalay la tagtay marka labaad wuxuusan weligiis guursan doonin midda markay hurda qabato halkii ka soo horbaxdaba isbiliqda oo gogosha iyo gogola-aantu ay isaga mid yihiin dabeecaddaasoo markaas ka hor uu ku furay haweenay u dhexe jirtay oo waxay qurux ka qabto dhebi lagu magacaabi jiray marka saddexaad wuxuu guurkeeda ka carari doonaa midda riyaha caanaha ka wada maasha ee naasaha aan waxba ugu reebine waxaraha jalisa taasoo adeegeedu aanu marnaba badan bulaalinna marka afraad wuxuu guurkeeda ka maagi doonaa aqalkeedu haweeneyda uu dusha sare ka qorxoon yahay hoostusa ay maran tahayoo kaskaas iyo gogol lagu dangiigsadaa toonihii aanay oolin marka shanaad da'diisa oo weynaatay darteed calalis iyo caana toona isku mar iyo isku meel kagama dhangi karee wuxuu diidayaa haweeneyda aan marba xoogaa yaroo caana ah u soo shubin amaba aan iyadu garana sugta inta uu isagu ka weydiisanayo waxaa la yidhi raggii hore way ka xishoon jireen in haweenkooda cunno isii ay ku yidhaahdaan markaas baa waxaa mahmaadoodii ka mid ahaa waraalkaa oo aad ii heeli tiri walaal-la'aan baa dhaanta naagtaada oo aad wax isii tirina naag la-aan baa dhaanta wuxuu yidhi faarax kabahan ku boodboodi jiray bowladii dibiga tii tiri xaraabaha la tegay waa ka buubsanaha bootaanta tii seexatoo boor isku hadlaysa waa waxaan dhebi uga baxoo waa ka buubsanaha midii caana biitaamisoy biis ka maqasheedu adigeeda biis kuma kordhoo waa ka buubsanahay aqal bilicila waxaa iiga roon buul astaawilane burna midaan u soo tuurahayn waa ka buubsanahay caanaha idday kama bogto oo baray gugaygii hadda balaq midaan ii shubayn waa ka buubsanahay marka lixaad wuxuu afcad iska ilaalin doonaa kolka uu sudcaalada ku maqan yahay haweeneyda aan kaydkiisa u ilaalina bixisa ama si kalaba ugu tagrifasha hadhow goor hameenbara markuu soo dhacana u weyda waxa ay u dhiibto haruub ama xeero kii ay ku jiraanba ugu dambaysta iyo marka toddobaadna wuxuu inagu wargelinayaa inuu yahay nin aan dumarka shilisalis laga soo gaarin sidaa darteedna wuu ka caaganaan doono haweenay kasta oo baxaalle ahaan kubka iyo baridaba lagu yareeyey meelisadii uu labadaa tilmaamood ku qeexana waxaa ka mid ahaa anoo bilaa maqnaan jiray middaan baraxna ii dhiibin oo kaydkii waa bixiyey tiri waa ka buubsanahay nin baruurta jecel baan ahay oo weydu waa belo eh naagaan kubiya bari lahayn waa ka buubsanahay waxaa haddaba ku noqosho leh afarta meelis ee laba ay taxda ugu horrayso labana ay ugu dambayso kuwaasoo madhahayga faahfaahin dheeraada u baahan qaar ka mid ah weliyayaashii gabaygan laga helay siday ku warrameen labada hore ee ka bilowda sida gabadha baydana ayaa waxaa ka masayrtay inan suuban la odhan jiray oo iyadana uu gabyaagu dhalay markay tixda maqashay ayay iyada oo ilmo iska tiraysa aabbaheed u tagtay oo ku tiri maxaad aabbow anigana gabayga igu dari weyday oo aad baydan ugu koobtay labada habloodna suuban baa qurux badnayde baydan inuu tixda ku xusaa waxay ka ahayd dhallinyarada guurdoonka ah indhahooda inuu ku soo jeediyo si kastaba ha ahaatee afcad intuu gabadhii caraysneed soo dhowaystay oo madaxa u saraaxay ayuu ku yidhi adigu suuban loo og baa tahay oo ula jeeday iyadu gabay lagu kaabo inaysan u baahnayn labada meelis ee gabayga ugu dambeeya kana bilowda nin baruurta jecel baan ahay iyagana waxay weliyayaasha ku sheegi jireen inay ahaayeen sababtii tirinta tixdaba afcad u horseeday waa meelisyada kubka iyo baridu ay ku xusan yihiin wuxuuna ku xifaalaynaya bay odhan jireen haweenay u dhaxday gabyaa kale oo ay isaga isu gebyi jireen degaan wadaagna ay ahaayeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebbaydmo